ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqolafartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin oo galay maalintii saddex boqol iyo labaatan iyo saddexaad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen isku hor imaadii u dhexeeyey kooxaha muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda weerarta horey loo adeegsaday oo khasaare dhaliyey oo ka dhacay dalka jarmalka dadka ku dhintay daadad ku dhuftay waddanka yemen oo sii kordhay musharaxa madaxa bannaan ee robert kennedy oo ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada maraykanka dowladda hindiya oo biyo xireenno ku soo furtay dalka bangaladesh taasoo sababtay inay dalka daadad xooggan ku dhuftaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mu'asasada almalaaxim oo baahisay filim xiise badan oo looga hadlayo dilkii cabdilatiif asayd hogaamiye kooxeedkii lafta dhuungashay ku noqday muslimiinta reer falastiin kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
بالسلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbin doonaa inshaa allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha cadowtooye ee yuhuudda ku wadda muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol labaatan iyo saddexaad oo xiriira iyadoo kooxaha muqaawamaduna ay fuliyeen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو انفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر يا ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol labaatan iyo saddexaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaalo lagu jabiyey askarta sahyuuniyadda iyo dagaalka khaza oo madax xanuun ku riday madaxda maamulka yahuudda duqeyn aad u xoogan oo xagga cidhka iyo ciidamada yuhuudda ka geysin magaalada diililbalax ee bartamaha marinka khaza waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah sidoo kale weerar rasaaseenna ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen isla magaalada diililbalax waxaana weerarkaasi ku waxyeeloobay dad shacab ah sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka geysteen xaafadda azituun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyn sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen taawar ku yeela ceenujaaluud ee xerada anusayraad ayay ku dilin saddex ruux oo shacab ah kuwo kalna waa ay ku dhaawaceen guri ku yeela xaafadda lamal ee magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku dileen koo iyo toban ruux oo shacab ah kuwo kalna waa ay ku dhaawaceen sidoo kale waxay duqeeyeen ciidamada yuhuudda dhismo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan ka geysteen guryo badan oo ku yaala deegaan dhaca magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale deegaan sidoo kale ka tirsan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dhanka kale ciidamada yuhuudda waxay dagaal baan kula jiraan masaajida ku yaala marinka khaza iyadoo intii ay ku guda jireen dagaalka marinka khaza ay duqeeyeen boqolaal ka mid a masaajida ku yaala deegaanada ay duqeymaha wuxuushnimada ka wadeen iyagoo sidoo kale kutubo badan ku jexjeexay kadib markii ay weeraro xukugallaha ku qaadeen masaajiddaasi masjidka bani saalix ee ku yaala waqooyiga magaalada khaza ayay ciidamada yuhuudda ku qaadeen weerar xukugallah iyagoo halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geystay jamaacadii masjidka waxay sidoo kale halkaasi ku gubeen kutub badan oo gudaha masjidka tiilay sida laga dheehan kara sawiro baraha bulshada lagu baahiyey ciidamada yuhuudda ayaa waxay masjidka weyn ee magaalada khaanuunis la galeen kabaha ay wateen iyagoo halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah masjidka diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxay burburin xoogan u geysteen masjidka al camriyu ah masjid taariikhi ah islamarkaana sannado badan ka dhisnaa magaalada khaza waxayna dhulka la simeen guud ahaan masjidka iyagoo maalmihii ugu dambeeyey ay duqeynayeen dadka salaadaha ku oogaya burburka dhagaxaanta xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda tan iyo bilowgii dagaalka ay burburiyeen in ka badan lixdan iyo sagaal masjid kuwaasoo si dhammaystiran ay dhulka ula simeen halkii ay qayb ka mida ay ka burburiyeen laba boqol koo iyo toban masjid waxaa sidoo kale xasuuqyo waaweyn oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen masaajidda dhexdooda waxaana ugu caansan xasuuqii ay ciidamada yuhuudda ka geysteen masjidka xiyaa u sunnah ee ku yaala xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza iyo sidoo kale xasuuqii ay ka geysteen masjidka albayd ee ku yaala xerada barakacayaasha ashaadi waxaana labadan xasuuq ku shahiiday boqolaal ruux oo barakacyaal ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan geesta kale waxay dagaalyahanada muqaawamada weerar kamiin ah la beegsadeen koliyo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku socdaalayey xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale ciidanka yuhuudda laga gubay gawaari badan oo ay wateen sidoo kale guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda islamarkaana ku yaala magaalada khaza ayay ciidamada muqaawamada ku xidhan qarax aad u xoogan wixii askaray gurigaasi ku sugnaayaana waxay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac guriga uu qaraxa ka dhacayaana waxaa ku soo degatay diyaarad nooca qumaatiga u kacda waxayna goobta ka daabushay wixii askaray dhaawacyada ahaa iyo kuwii goobta ku qoorbaxay ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale qarax la heleen gaari ay saarnaayeen xubno ka tirsan sahyuuniyadda kuwaasoo ku socdaalayay bariga magaalada khaza weerarkaasi qaraxa ayaana geystay khasaare kala duwan shan gaari oo gaashaaman islamarkaana ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey jab xooggan oo aad u daran iskoorimaad khasaare kala duwan geystay layskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada khaza waxaana halkaasi looga itaalroonaaday oo khasaare xooggan dhabarka loo saariyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyagoo dib loogu celiyey halkii ay ka soo duulaan tageen isku imaatinay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale muqaamadu ku garaaceen hoowiyaal tiro badan war ka soo baxay taliska sahyuuniyadda ayaana lagu sheegay in milatarigooda saacadii lasoo dhaafay dagaallo kala duwan oo ay ka galeen marinka khaza looga dhaawacay labiiyo toban askari ugu dambayntii ciidamada yuhuudda iyo kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa weli ku dagaalamaya deegaanada marinka khaza dagaalka labada dhinac ayaa qarxay wixii ka dambeeyey weerarkii toddobadii oktoobar ay falastiiniyiintu ka geysteen dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato ku dhowaad koo iyo toban bilood oo ay ciidamada yuhuuda duqimaan kala sooc lahayn ay ka wadaan marinka khaza ay ku guuldaraystay inay xaqiijiyaan ujeedka weerarkooda taasoo calaamad u ah inaan hadda laga adkaan karin kooxda waciska caabinta falastiiniyiinta yuhuudda ayaa khaza ugu duushay burburinta ama wiiqinta cududa milatariya muqaawamada dib u soo celinta laystayaasha lagu qafaashay weerarkii duufaanulaksa ee toddobadii oktoobar iyo inaysan khaza mustaqbalka khatar amni ku noqon yuhuudda waa siday warbaahinadooda ka sheegeen madaxda sahayuuniyadda yuhuudda ay u cuntamilaadahay koo iyo toban bilood oo dagaal ah in weli ciidamadooda ay ka adkaan laayihiin xoogaga wax iska caabinta falastiiniyiinta ee diiday in dhulkooda la qabsado guuldarada yuhuudda ka haysata dagaalka ayaana waxaa ka dhashay su-aalo badan oo taagan kuwaasoo qaarkooda madax xanuun ku riday madaxda maamulka sahayuuniyadda ee dulmiga ku caanbaxay yuhuudda ayaana wax jawaaba u haynin ciidamadooda oo haysta dhammaan qalabka dagaalka sababtay ugu adkaan laayihiin kooxda wax iska caabinta sidii ku awooday inay intaanu dhan dagaalamaan xaggay hubka ka helaan iyo halkee ay dhaawacyadooda geeyaan dhammaan su'aalahan waa kuwo lagu falanqeynayo xafiisyada mas-uuliyiinta xarumaha ciidamada iyo weliba warbaahinadooda maadaama aysan jirin cid ka bixi karta khaza iyo cid soo gali karta yuhuudda ayaana samaysay iskuday kasta oo ay u aragtay inay kaga adkaan karto kooxda muqaawamada haddii ay tahay gargaarka raashinka biyaha shidaalka iyo sahayda daawada oo loo diida in la gaarsiiyey dadka rayidka ee aadka ugu baahan haddana taasi kamaysan caawin in ay gaarto guushii ay u baahneed yuhuudda ayaa bilihii ugu dambeeyey kordhiyey weeraradooda xagga cirka ah iyadoo labalaabtay khasaaraha dadka rayidka ah si ay ugu cadaadiso kooxda waxiska caabinta falastiiniyiinta inaysa soo dhiibaan tanina kuma xaqiijin guushaydii dagaalka muddadii ay duqiimaha wadeenna waxay khaza ku dileen in ka badan afartan kun laba boqol lixdan iyo shan ruux halka ay ku dhaawaceen sagaashan saddex kun boqol afartan iyo afar ruux oo kale يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinayaa maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar toogasho ah oo khasaare dhaliya ayaa ka dhacay dalka jarmalka maalintii shalay oo jimco aheyd waxaa weerar toogasho ah oo ka dhacay galbeedka dalka jarmalka kaas oo lagu beegsaday dad jarmalka u dhashay qof tuuray ku hubaysan ayaa weerar ku qaaday goob munaasabad ka dhacaysa oo ku taala magaalada zoniiska ee galbeedka dalka jarmalka waxaana uu weerarkan geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex qof ayaa warbixintu xaqiijisay in lagu dilay weerarkan halka ay jiraan tiro kale oo dhaawacyo ah kuwaas oo soo gaaray dhaawacyo kala duwan dadka la weeraray ayaa ku sugnaa bartamaha suuqa magaalada waxayna dhigayaan dabaaldegyo ay ku weyneynayaan dhowr boqol oo sanno ka hor dhismihii magaalada zolinga siday warbaahinta maxalligaa soo tabinaysaa mid ka mid ah qabanqaabayaasha xafladda weerarka lagu qaaday ayaa warbaahinta u sheegay in kooxaa badbaadada ay halgan ugu jiraan sidii loo badbaadin lahaa ugu yaraan sagaal ruux oo dhaawacyadooda liita ilaa iyo haatan dowladda jarmalka kama hadlin nooca weerarka iyo waxa uu salka ku hayo waxaana inta badan weeradan kaliyaduulnimo ay fulinayaan dadka muslimiinta ah ay reer galbeedka ku tilmaameen weeraro argixiso dalka jarmalka ayaa ka mid ah wadamada reer galbeedka ee dhibaatooyinka ba-an ku haya muslimiinta marar badan waxaa wadankan ka dhacay weeraro kaligiiduulnimo ah oo isugu jira toogasho iyo mindiyeen kuwaas oo dowladda dhexalsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac keligii duulka ayaa durbadiiba markii uu fuliyey weerarka goobta isaga baxsaday iyadoona ciidamada ammaanka ee dalka jarmalka ay sheegayaan inay wadaan baaritaano dheeraad ah taasina la yaab ma ahan oo waxay ku seexiyaan dadkooda la fajacsan dhacdada oo la yaab iyo makaa ku noqotay ciidamada ammaanka ee booliiska reer galbeedka ayaa markay dhacaan weeraro ceenkaana waxay sameeyaan howlgalo ay ugu yeeraan baaritaano taasina in badan waxba kama soo naasaacdaan waxayna soo qafaashaan dad lagu tuhmayo arrinta dhacday oo aan wax lug ah ku lahayn geeska kale waxaa sii kordhay dadka ku dhintay daadadka dalka yeman ku dhuftay oo ahaa kuwii ugu darnaa waayahan sidaa lagu sheegay war ka soo baxay maamulka xuutiyiinta ee gacanta ku haya magaalada caasimadda ah ee sanca waxaa daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ah ee ka da-ay dalka yeman geystay khasaare lixaad leh oo gaaray dadka iyo hantida inta la xaqiijiyey waxaa daadadka ku dhuftay qaybaha ay ka taliyaan xuutiyiinta ku dhintay ugu yaraan siddeed iyo sagaashan ruux halka ay ku waxyeeloobeen boqolaal kale waxaa intaas si dheer oo guryahooda ka barakacay oo ay xaalad adag ku nool yihiin kumanaan qoys oo reer yeman ah sida lagu sheegay war ka soo baxay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka taliyay qaybo badan oo ka mid ah dalka yeman daadadkan ayaa saameeyey guryihii ay dadka deganaayeen beerihii wax soo saarka waddooyinkii gaadiidka iyo dadweynaha iyo qaybo badan oo ka mid ah tiirarka nolosha in ka badan saddex kun saddex boqol iyo soddon guri ayaa la xaqiijiyey inay ku burbureen daadadkan waxaana sii dheer dhimashada boqolaal xoolaha noocyadooda kala duwan sida ariga iyo lo-da ilaa iyo haatan ma jirto wax gurmad ah oo loo fidiyey dadka ay waxyeelada kasoo gaartay daadadka ku dhuftay dalka yeman dhinaca kale musharax madax bannaan ee robert kennedy ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada dalka maraykanka musharaxan ameerikaanka ah ee madax bannaan laguna magacaabo robert kennedy ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee nagu soo food leh shir jaraa-id oo maalintii shalay oo jimco ahayd qabtay ayuu robert kennedy sheegay inuu go-aan ku gaaray inuu ka haro doorashada kadib markii aragti ururin la sameeyey in tartankaasi wax u dhibayo donald trump oo kasoo jeeday xisbiga jamhuuriga isagoona dhanka kale weerar afka ah ku qaaday xisbiga dimuquraadiga iyo musharaxa ka socda waxa uu tilmaamay in xisbiga dimuquraadiga ah uu yahay xisbi ka taajirsan dagaalada musuqa iyo laaluushka shirkadaha dadweynaha ka shaqeeya dhowaanna uu go-aan ku gaaray inuu isaga baxo xisbiga isagoo madax bannaanna uu doorasho ka qayb galo sida ay sheegayaan dadka falanqeeya arrimaha maraykanka ka haritaanka robert kennedya ee doorashada maraykanka waxba kuma soo kordhin doonto codadka uu helay donald trump maadaama horaanba aanu kennedian taageero badan u haysan waxaa isqabqabsiyo is-ereysho badan ka muuqataa doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka taasoo ay ku baratamayaan musharaxiin horey xilal ugu soo qabtay maraykanka iyo kuwa ku cusub saaxada siyaasadda oo ku taamaya inay mar uun ku fadhiistaan kursiga aqalka cad ee loogu taliyo dalka maraykanka ugu dambeyntii dowladda hindiya ayaa biyoxreeno kusoo furtay dalka bangaladesh taas oo sababtay in dalku ay daadad xogan ku dhuftaan waxaa dalka bangaladesh maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd dhibaatooyin adag oo ay sababteedu lahayd dowladda hinduuska ee hindiya oo deris la ah dalka bangaladesh dowladda hindiya ayaa soo furtay biyoxireenno badan oo ku yaala dalkeeda kuwaas oo biyo badan kusoo rogay dalka bangaladesh dadka ayaa galay xaalad adag oo daadad ah muuqaalo ay warbaahinta ku baahisay baraha internetka ayaa muujinaya deegaano badan oo ka tirsan waddanka bangaladesh oo biyaha ka saramareen dadka oo aan filinaynin oo warmoogna ah ayaa mar keliya ka warhelay biyoxireennadii waaweynaa ee dalka hindiya oo lagu soo furay daadadka kusoo fatahay dalka bangaladesh ayaa sababay dhimashada in ka badan toban ruux iyadoona uu saameyn ku yeeshay malaayiin ruux dowladda hindiya ayaa ka carootay tallaabadii shacabka bangaladesh ay xilka uga tuureen haweeneydii lagu magacaabi jiray sheekhad xasiina taas oo siyaasad ahaan ahayd mid gacanta ugu jirtay xukuumadda new delhi wixii ka dambeeyey markii haweeneydan talada laga tuuray waddankana ay ka carartay oo ay gaartay dalka hindiya waxay dowladda hindiya qorsheynaysay tallaabo ka dhanaa shacabka bangaladesh waddada keliya ay awooddo ayaana noqotay inay biyo kusoo furto dalka bangaladesh xukuumadda new delhi ayaa dagaal adag kula jirta islaamka iyo muslimiinta iyadoona si bani aadanimada ka baxsan ula dhaqanta muslimiinta ku nool dalka hindiya waxayna tacadiyo iyo gobodfallo uurkutaalaha ku samaysaa ragga iyo dumarka ka muuqata shacairta islaamka intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha ka harsan
في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan mu'asasada almalaaxim oo baahisay filim xiise badan oo looga hadlayo dilkii cabdilatiif asayd hogaamiye kooxeedkii laf dhown gashay ku noqday muslimiinta reer yemen waxaana soo jeedinaya mahad cubayd cali لم تضع الحرب بين الحق والباطل أوزارها بعد فبين أولياء الله وأولياء الشيطان صراع منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة
waa filim xiiso badan oo ciwaan looga dhigay cabdilatiif asayid iyo qisaastii cadaaladda waxaana baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab filimkan oo la daawan karo in ka badan labaatan daqiiqo ayaa soo bandhigaya dagaaladii qaraaraa iyo dibindaabyadii joogtada ahayd ee uu ku tilmaanaa cabdilatiif asayid dagaal oogihii ay mujaahidiintu waayo dheer ku daba jireen dabinno badan oo loo qolayna ka badbaaday qisada la dagaalanka shareecada islaamka ee cabdilatiif asayid waxay ka soo bilaabanaysaa labada kun kow iyo tobankii xilligaas oo gobolka abyan iyo gobollo badan oo dhaca koonfurta yemen ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab cabdilatiif ayaa ahaa hoggaamiye kooxeed dhibaateeya dadka muslimiinta hantidoodana xoog uga qaataa laakiin markii la taagay suldaanka shareecada wuxuu iclaamiyey inuu ka towbad keenay hawshaasi isagoo ku soo biiray safka mujaahidiinta ansaaru shareeca في كل زمان ومكان يدل على الحرمات والمقدسات مقابل الفتات من متاع الدنيا حتى رجمت العرب قبره بعد موته إن السفاهة صيغت في خلائقهم لا بارك الله في القوم الملاعين sida lagu sheegay istaarka cusub ee almalaaxim waxaa cabdilatiif asayid isaga oo ku dhex dhuumanaya safka mujaahidiinta laga soo gudbiyey dacwado la xidhiidha falal ka dhan ah amniga muslimiinta oo uu ku lug leeyahay taasina waxay keentay in looga yeero maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada waqaar laakiin uu hoggaansanka shareecada islaamka wuxuu ka doorbiday inuu baxsad noqdo wixii markaas ka dambeeyeyna wuxuu ku lug xirtay maraykanka xukuumadda yemen iyo dowladaha carabta iyo cid weliba oo hurinaysa dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ansaaru shareeca dhibaatooyinka ashahaada la dirirnimo ee cabdilatiif asayid kama badbaadin guud ahaan muslimiinta yemen gaar ahaan kuwa ku nool koonfurta dalka wuxuuna filim ku soo bandhigayaa hooyooyin iyo aabbayaal uu gablamiyey dagaal oogahan kuwaasoo uu carruurtooda ka dhigay wax uu laayo iyo wax uu xabsiyada dhigo iyo kuwo uu ka iibsado maraykanka iyo dowladaha carbeed qaarkood يا رفاقي في سكوني أيحيا في المسر حسبي الله ونعم الوكيل فيه نوحي من زمانيا في المسرات قلت له يا أصل شوفني حلمت العادي يقتلوك يا ابني قال لا قتلوا أنت مؤمنة قلت له مؤمنة عندنا جبان عنده ثاني مرة قالوا قتلوه shantii sano ee ugu dambaysay ka hor dilkiisa wuxuu cabdilatiif asayid noqday adeega u dhiga nugul imaaraadka carabta isagoo geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay dhibaataynta mujaahidiinta ansaaru shareeca iyo muslimiinta yemen tani waxay mashruuc ka dhigtay in ansaaru shareeca ah ay ninkan ku raadsato meel weliba muddo toban sano gudahoodna waxay fuliyeen ugu yaraan siddeed camaliyadood oo si gaar ah loogu beegsanayey cabdilatiif asayid intaas oo dhammina wuu ka badbaaday walow qaarkood ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen waxay sidoo kale mujaahidiinta tobanka sano ay ku daba jireen cabdilatiif asayid ku guulaysteen inay dilaan rag badan oo gacanta midig u ahaa dagaal oogahan waxaana ka mid ah kuwo isaga la dhashay sida lagu sheegayo filimka cusub ee almalaaxim wuxuu wakhtigu isku rabaa dagaalka iyo siraaca ka dhexeeya mujaahidiinta iyo muslimiinta oo dhinac ah iyo isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ee ku soo duulay yemen wuxuu horaantii sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii cabdilatiif asayid ku dhawaaqay xamlo dagaaleed ka dhan ah mujaahidiinta ujeedka xamladan ayaa ahaa in gobolka abyan looga saaro mujaahidiinta ansaaru shareecah halkaasoo ka mid ah goobaha ay aadka ugu xoogan yihiin saddex bilood ayuuna u qabsaday xaqiijinta hadafka uu naawilayo ee ahaa in abyan laga saaro mujaahidiinta
تجسس طالق اصفيرنا ما حبينا
وتنادى المرتدون في اليمن لحرب المجاهدين فتصدى لهم المجاهدون ببسالة si ka duwan dhagarta uu maleegayey cabdilatiif asayid waxay mujaahidiinta yemen iyaguna wadeen diyaargarow aanay waxba reeban oo ku aadan sidii ninkan loogu horleexin lahaa muslimiinta yemen asbaabaha ay la yimaadeen ayayna ku dhinac wadeen ducada iyo inay allah ka baryaan inuu u fududeeyo howshan
بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينصرنا عليهم وأن يثبت أقدامنا وأن يربط على قلوبنا اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدنا اللهم إنا نستعين بك عليهم فأنت نعم المولى ونعم النصير tobankii agoosto labada kun saddex iyo labaatankii oo ahayd maalin sabti ah kana soo wareegatay hal sano oo kaamil ah iyo maalmo kooban wuxuu cabdilatiif asayid iyo calooshoodu shaqaystayaasha imaaraadka ee uu hoggaaminayey ku soo duuleen deegaanada buuraleyda ah ee dhaca degmada muudiyah ee gobolka abyan saacado ka hor wuxuu warbaahinta ka soo muuqday isagaoo caraatamaya goodinaya tilmaamayana in abyan ay noqon doonto meel ka maran mujaahidiinta ansaaru shareecah laakiin goodiskaasi wuxuu noqday waxba kama jiraan afka ayaana ciidda loo daray kadib markii mujaahidiintu ku beegsadeen qarax miino oo dhulka loogu aasay فانقض المجاهدون عليهم انقضاض الأسد على فريسه
waxay yeman maalinkaasi u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale takbiirta mujaahidiinta ayaana ruuxday buuraha muslimiin badan oo dhibane u ahaa cabdilatiif asayid ayaa sujuud la dhacay filimka cusub ee almalaaxim ayaana soo bandhigayaa qaybo ka mid ah farxadda mujaahidiinta ee maalinkaasi
لعل الخير الذي كان في نجاة عبد اللطيف من العمليات السابقة أن يوم هلاكه كان هلاكا وانهيارا لمعنويات جميع جنوده ومرؤوسه وهم في قمة الغطرسة فقد كان بمثابة الورقة الأخيرة للعدو فأحرقها المجاهدون الفاضلين qaybaha dambe ee filimka cusub ee almalaaxim ciwaankana looga dhigay cabdilatiif asayid iyo qisaastii cadaaladda waxaa lagu soo gudbinayaa farriin ku socotaa saraakiisha horboodaysa ajendayaasha imaaraadka carabta ee yemen waxaana loogu baaqayaa inay ka istaagaan arrinkaasi taas beddelkeedana ay mujaahidiinta ka nabadgeli doonaan ciddii diidda taladaasi waxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab wacad ku mareen inay maalin uun gacanta la gaari doonaan abaalka uu mudan yahayna marsiin doonaan qaar ka mid ah shakhsiyaadka ka faa'iidaystay talada mujaahidiinta oo isaga soo baxay falalkii ay ku jireen ayuuna filimku soo bandhigayaa
وكل من تورط في هذه القاذورات أدعوه مخلصا لأن يتوب قبل فوات الأوان وأؤكد له أننا بعون الله وتوفيقه لن نترك ثأر شهدائنا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سبحان الله الأسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي